maanta waxaa soo dhiibay saddex laba wiil oo reer diinsoor ah midna uu ahay shufeerkii oo maalin gedow ayaa maanta isoo dhiibeen degmada diinsoor isoo dhiibeen ciidamada koonfur galbeed iyo ciidamada hooga dalka ayaa isu kaashinay iyo amisom alxamdulilah si fiican u soo dhaweynay waana joogaan marka tabardarrada al-shabaab ayaa waxay addaynaysaa nimankan xaaladooda meesha hadda ay maraysa ninkii ugu weynaayey oo gobollada oo ayaga ay ka magacaabeen oo ayaga aan joogin gobollada baayo bakool ninkii shufeerka waay way ka maanta soo dhibay marka ana haddii waxaan la yaabayaa nimanka oo odayaal ay ayaa ay leeyihin hadda waa u yeereen ayaan ayaan maqlaynaa aniga degmooyin qaarkooda oo odayaal ka baxeen al-shabaab u tagay war adii ninka adiga adiga u tegaysa waa laga soo araroyaaba maxaa adigan oo tegaysaa